بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس التحذير من العصبية للآراء والرجال والمذاهب وأنها من خصال الجاهلية waxau xadiidkani ka hadlayaa altaxdiiru min alcasabiya digista la ysaga digay in loo tacasubo aaraada altaxdiiru min alcasabiya waa digista la ysaga digaayo in loo tacasubo lil aaraa aaraada in loo tacasubo iyo waalrijaal ragga in loo tacasubo iyo waalmadaahib madaahibta iyo dariiqooyinka in loo tacasubo iyo wa annaha min khisaali aljaahiliya yacni tacasubka noocaasa in madaahibta iyo aaraada iyo ragga loo tacasubaa inay ka mid tahay sifooyinkii jaahiliyadii hore lagu yaqaanay waxaa jaahiliya loo yaqaanaa kullu maa khaalafa alkitaaba waasunna wax allo waxa kitaabkiiyo sunnada khilaafsan ee aan sharci ahayn waxaa la yidhaha waa jaahiliya marka xadiidkani waxa uu ka hadlayaa inay jaahiliyada sifaadkii lagu yaqaanay ka mid tahay tacasubka loo tacasubayo ragga iyo aaraadooda iyo madaahibta can jaabir ibni cabdillaah waxaa laga wariyey jaabir ibni cabdillaahi radia allahu tacaala canhumaa isagiyo aabihiiba ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn fii khazaatin duulaan baanu ku jiray ghazwa yacni jihaad ama duulaan ayaanu ku jiro onu ku maqnay fa kasaca rajulun nin ayaa waxa uu xagga dambe ka laagay ama ka dhirbaaxay ninkaasoo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ah rajulan min alansaar nin ansaar ka mid ah kasciga waxaa la yidhaha luqada carbeed aldarbu bilyadi aw irijli calaa duburi linsaan yacni ruuxa oo xagga dambe lugta lagaga dhufto ama gacanta marka waa laag ama dhirbaaxo waayo darbu lyad ama darbu rijli in gacanta lagaga dhufto ama lugta qofka xagga dambe ayaa la yidhaha kasciga marka waxa uu yihi jaabir ibnu cabdillaah kunnaa fii khazaatin waxaanu ku sugnayn duulaan ama ghazwa fakasaca rajulun nin baa xagga dambe ka laagay oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ah rajulan min alansaar nin ansaar ka mid ah nin muhaajiriintii ka mid ah ayaa nin ansaartii ka mid ah xagga dambe ka laagay fa qaala alansaariyu waxa uu yihi ninkii ansaariga ahaa yaa lalansaar ansaarey iisoo gurmada yaa ansaaray yacni laamtaa waxa la yidhaha laamulistiqaata yacni waxa uu wuxuu dalbanayaa gargaar iyo gurmad in loo soo yaaco waa tullaayey yacni yaa ree hebelaay oo kale weeye fa qaala alansaariyu ninkii ansaariga ahaa waxa uu yidhi yaa lalansaar ansaarey iisoo gurmado macnaa ii gargaara wa qaala almuhaajiriyu ninkii muhaajiriin muhaajiriiney iisoo gurmada fa samica waxaa maqlay daaka arrinkaasi iyo habarwacashadaa laysuu habarwacanaayo ee laysugu yeedhanayo gurmadka iyo gargaarka arrintaasi waxaa maqlay rasuulullah rasuulkii allah ayaa maqlay sala allahu alayhi wasalam fa qaala dabeed rasuulku waxa uu yihi maa baalu dacwa aljaahiliya baaqan jaahiliyada ee laysugu habar wacanayo arrinkeedu waa maxay yacni jaahiliyadan laysugu yeedhanayo yaa ree hebelay iyo yaa ree hebelay baaqan jaahiliga ah arrinkiisu waa maxay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulkii allow kasaca rajulun min almuhaajiriin nin muhaajiriinta ka mid a ayaa xagga dambe ka laagay rajulan min alansaar nin ansaarta ka mid ah fa qaala dabeed nebigu waxau yihi sala allahu alayhi wasalama dacuuha war isaga taga yacni isku habarwacashadan jaahiliyada iyo baaqan jaahilnimada ee laysugu yeedhayo isaga taga fa innahaa muntina waayo wax uraysa oo qadhmuuna weeye annatan waa waxa uraya qadhmuunkaa la ydhaa marka wuxuu yidhi jaahiliyadan laysugu baaqayo laysugu habar wacanaayo dacuuhaa isaga taga fa inahaa muntina waayo wax uraya oon qiimo iyo qadar lahayn weeyaan oo dulli oo liite alxadiid rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa xadiidkan wariyey haddaba hada alxadiid waxa uu ka hadlayaa faa'iido aada iyo aada muhiim u ah faa'iidadaasi waxay tahay inaanay diinta ka mid ahayn laysa min addiin altacasubu lilaara macnaha aaraada in loo tacasubo oo qofku uu yidhaahdo anigu ra'yigayga mooye wax kale ma qaadanayo ra'yigaygaan ka diin dhiganaya tacasubka ra'yiga in loo tacasubaa laysa min addiin sidoo kale ragga in loo tacasubo oo tidhaahdo anigu hebel mooye cid kale waxba kama maqlo oo qof mucayana aada u tacasubto xaq iyo baatilba isagu wuxuu yidhaha unaad ku tacasubto arrin baatila weeyaan oon diinta ka mid ahay waayo diintu waa daliil ee ma aha ragga addiin waa daliilka kitaabka iyo sunnada eh laakiin aaraada iyo ragga diintu kuma sugnaato waxaanad ogaataa diintu ma aha yaa yidhi oo hebelka yidhi iyo qofka yidhi weynidiisa yacni shaygu diin kuma noqdo qofku derajaduu doona ha yeesho intuu doona ha leekaado cilmiguu doona ha lahaado hadalka uu leeyahay waa in daliilka lagu miisaamo oo wixii daliilkaa waafaqa laga qaato wixii khilaafana laga tago a'immadeenna ugu waaweyn waxaa ka mid a dee imaamu shaafici malik abu xaniifa axmed ibnu xambal haddana imaam walba markuu atbaacidiisi iyo ardaydiisii la dardaarmayey muxuu ku yidhi mid walba markaan hadal idhaahdo hadalkayga kitaabkiiyo sunnada u bandhiga alkitaabu wasunna u bandhiga hadalkayga wixii kitaabkiiyo sunnada ka waafaqa qaata wixii khilaafana ka taga marka waxaad garanaysaa had iyo jeer miisaanku waa daliilka kitaabka iyo sunnada laakiin miisaanku hadalka raggu ay leeyihiin iyo cidda tidhi maaha miisaanku diintu waa sadar iyo daliil laakiin sawd iyo cod ma aha ilain diintu dimuqraadiyadda iyo codaynta iyo intikhaabaadka kuma salaysna laakiin diintu waa daliilka lama yidhaahdo marka shay diina laga hadlaayo imise qof baa yidhi ilan dadka cod loo qaadi maaye qof keligiina ha yidhaahdee waxa diintu tahay waa shayga daliilkaaw walow qofka yidhi muu shaksi keliya noqdo marka muhiimku waxa weeyi in la ogaado inay cibradu tahay addaliil alcibratu waa bidaliil haddaba xadiidkaa nabigu sala allahu alayhi wasalam uu ku tilmaamay baaqa jaahiliyadu shay baatil ah inuu yahay riwaayo kale waxay ziyaadisay fasamica bidalika cabdullaahi bnu ubay yacni markii ninka muhaajirigii uu laagay ninkan ansaariga ah ayaa cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul ra'iisu lmunaafiqiin nin saxaabada isaga dhex jiray laakiin dee madaxdii munaafiqiinta ahaa ayaa arrintii maqlay dabeed waxa uu yidhi faqaala facaluuha markaasaa waxa uu yidhi waxa weeyaan cabdillaahi ibnu ubay ma sidaasay inaga yeeleen muhaajiriin nimankaynu soo dhoweynay ee waxa weeyaan aan waddankeennii inoogu yimid haddaynu reer madiine nahay ma taasay inoogu abaalgudeen buu yidhi ilaan fitna iyo balaayo dab buu hurinaya markaasaa waxau yidhi amaa wallahi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal wallaahi madiine markaynu ku laabanno ka cizada iyo sharafta li wuxuu ka saari madiina ka dulliga ah isagaa cizada iyo sharafta isku sheegaya ibnu ubay nebigana waxa weeyaan dulli ayuu ku sheegayaa nebigu waa ka hufany oo sharaf iyo cizo ilahi iyo rasuulkiisaa iska leh walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin laakiin isagaa naftiisii ka dhigay ka yeelaya oo ka dhigaya sidii nin sharaf leh nebigana waxa weeyaan waxa uu ku tilmaamayaa sidii qof dulliya oo kale saasuu hadalka u dhigay ibnu ubay waayo munaafiq buu ahaa fabalaga nabiya sala allahu alayhi wasalama faqaama cumar arrintii ayaa nebiga gaadhay inuu cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul hadalkaa ku hadlay markaasaa cumar intuu sare kucuu saxaabada dhexdoodii ka istaagay ayaa waxau yihi faqaama cumar faqaala yaa rasuula allahi dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq wuxuu yihi rasuulkii allow idaa oo ii ogolow inaan munaafiqan qoorta ka gooyo ayuu yihi cumar ibnu lkhaaab radia allahu canhu ardaa faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama dachu laa yataxaddathu annaasu ana muxamadan yaqtulu asxaabah waxa uu ku yidhi markaa nebigu sala allahu alayhi wasalam cumar cumarow iska daa yaanay dadku ku sheekaysan nebi moxamed asxaabtiisa ayuu laynayaaye wuxuu nebigu sidaa u yidhi xikmad iyo fiqi iyo faham aad iyo aad u xeel dheer ayay xambaarsantay arrintaas waayo cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul isagoo munaafiq ah haddana waxaa loo yaqaanay dee nin asxaabta ka mida oo muslim ah sababtuna waxay ahayd dee islaamnin buu muujisanayay oo wuu la soomayey oo wuu la salaadayey oo jihaadku la gelayey waana shaanu lmunaafiqiin oo had iyo jeer arrinta munaafiqiinta lagu yaqaano waxa weeye inay muslimiinta isu ekaysiiyaan sidaa darteed waa nin dee madharka iyo muuqaalka guud loo yaqaano nin asxaabta ka mid ah xaqiiqadiisa iyo baatinkiisa hoosena dee lama yaqaano nebigu sala allahu alay wasalam dee waa garanaya oo waa loo waxyooday laakiin dadka kale dee baatinkiisa hoose cabdillaahi bnu ubay waxa ugu jiraa may aqoon nin saxaabiyun bay u haysteen markaa nebigu wuxuu yidhi intay dadku ku sheekaysan lahaayeen ma waxaanu raaci oonu diintiisa soo geli kan asxaabtiisii laynaya intay sidaa odhan lahaayeen iska daa buu yidhi cumarow ha taabanin waxaa xadiidkaa laga qaadanaya had iyo jeer in tallaabo kasta ama ficil kastoo la samaynayo maslaxada iyo danta ku jirta iyo madarada iyo dhibaatada ka dhalanaysa in laysku miisaamo waayo dee munaafiqa ama gaalka ama qofka dhibka wada in dhibkiisa layska reebo layska joojiyo waa arrin waxa weeyaan bannaan laakiin dhibaatadiisa layska xakamaynayo dhib ka weyna hadday ka dhalanayso taasaa la daynaya waayo tu ka daran baa ka imanaysa marka cabdillaahi ibnu ubay inuu ku dhex jiro asxaabta oo fidno uu wado waxay ahayd mafsada iyo dhibaato laakiin dhibaataduu kula dhex jiro waxa ka daran haddii la dilo dhibaatada ka dhalanaysa inay dadkuba diinta ka didaan oo la yidhaah asxaabtiisii buu laynayaaye maana ku hadh noo jiid sidaasuu nebigu isaga daayo uu yidhi faraha ka qaada midda kale waxaa laga qaadanayaa qofka munaafiqee dadka muslimiinta isku ekaysiinayee la soomaye la salaadaye cibaadada muujisanaya adduunka marka la joogo inuu muslimiinta la xukun yahay oo adduunka marka la joogo mar hadduu muslimiinta isku ekaysiiyey dee dhiiggiisii la daadin maayo oo maalkiisii la qaadi maayo oo faraha laga qaadaya laakiin aakhiro marka la tago ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar naarta darakaadkeeda salka ugu hooseeya ayuu munaafiqu gelaya marka munaafiqu aakhiro marka la tago waa maca alkufaar weliba gaalada wuu ka liitaa oo uu ka hooseeya xagga cadaabka laakiin adduunyada inta la joogo dee muslimiintuu iskala xukum yahay oo mar hadduu dadkii isku ekaysiinayu masaajidadii iyo salaadii iyo cibaadadii la camiraayo dee inaku waxa u qarsoon ma garanayno marka in faraha laga qaado oo muslimiinta xukunkooda uu qaato ayay noqonaysaa adduunyada inta la joogo walaalayaal xadiidkan faa'iidada kale muhiimka laga qaadanaya waxay tahay yacni altacasub lilmadaahib wax bannaan inaanay ahayn waayo yacni qofka muslimka ah waxaa lagu addoonsaday kitaabka iyo sunnada inuu ku sugnaado eh madhab hebel inuu haysto laguma addoonsan ilaahayna kuma waajibin oo qabriga markaad gasho maxaad haysatay madhabkaagu ku ahaa mashaafici mise xanafi mise xambali mise maaliki buu ahaa lagu weydiin maayo laakiin waxaa la isweydiinayaa aakhiro maada ajabtum lmursaliin waa rusushii laydiin soo diray maxaad ugu jawaabteen ma raacdeen mise waa ka baydheen idan qofka mu'minka ah madhab walba wuxuu ku saxanya waa inuu ka qaato oo imaamu shaafici waxa uu daliilka ka waafaqo ka qaado abu xaniifa waxa uu daliilka ka waafaqo ka qaado malik ibnu anas waxa uu daliilka ka waafaqo ka qaado axmed ibnu xambal waxa uu diinta yani xaqa ka waafaqo ka qaado wahaakada macnaha jamiica almadaahib madhab walba inta daliilka kitaabka iyo sunnada waafaqsan qaado inta khilaafsanna iskaga tag waxaynu sidaa u leenahay waayo cismada waxa iskala uun kitaabka iyo sunnada iyo rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam wax allo wixii basharka ka soo hadhay rasuulullaahi moxamed wuu khaldami karaa waanu saxmi karaa marka mar haddii khaladka iyo saxduba uu ku bannaan yahay oo bashar la yahay dee saxdana qaado khaladkana ka tag laakiin haddaad tidhaahdo anuu madhabun baan isku qaydayaa dee xaq iyo baatil wixii ku jirayba waan qaadanaya weeyaan macnaheedu taasina waa khalad walidaalik shaksi loo tacasubo oo yacni diinta loo daba fadhiisto oo hadalladiisoo dhan la qaato oo laynagu addoonsaday raacidiisu waa rasuulka ilaahi un sala allahu calayhi wasalam waayo isagu waa macsuum marka rasuulullaahi moxamed waxaynu ku wada khasbannahoo laynagu addoonsaday isaga inaynu dabagallo aynu raacno waayo isagu waa macsuum laga ilaaliyey diinta inuu ku khaldamo khata ka sheego laakiin wax alla wixii rasuulka ka soo hadhay way khaldami karaan waanay saxmi karaan marka hadalkooda waa in loo bandhigo hadalkii rasuulka oo hadday waafaqaanna la qaato haddii kalena laga taga weeyey waxaa kaloo xadiidka laga fahmayaa yacni asmaada iyo waxyaabaha aan ilaahay xujo iyo daliil ku soo dejin in laysugu habar wacdo oo laysugu yeedho oo waxa weeyaan loo nisbo sheegto oo iyada xaq iyo baatilkaba lagu xidho arrin baatila inay tahay waxaa arrintaa laga qaadanaya ansaar iyo muhaajiriin labadaa magac waa laba magac oo ilaahay uu bixiyey subxaana waa laba magac oon dhulka laga bixine cirka laga bixiyey samada ayaa labadaa magac laga bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa bixiyey oo ku magacaabay waxa uu rabbi yidhi sida ku cad aayaddii fii suurati tawba والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaari wاladina tabacuuhum bإxsaan radia allahu canhum waraduu canh waxaa allau yidhi subxaana kuwii islaamkiiyo iimaanka usoo dheereeyey ee muhaajiriintiiyo ansaarta ahaa waa asxaabtiie iyo kuwii wanaagga ku raacay waa taabiciintiiyo atbaacu taabiciintiiye radia allahu canhum waraduu canh ilaahayna raalli buu ka noqday iyaguna raalli bay ka noqdeen shaahidkeennu waxa weeyi alansaar waalmuhaajiriin waa laba magac oo ilaahay kitaabkiisa ku soo arooray oo ilaahay u bixiyey waa laba magac oo aad iyo aad u sharaf iyo qiimo badan magac ilaahay bixiyey waad garan kartaa qiimaha uu ku fadhiyo haddaba labadii magac ee alla uu bixiyey markii loo adeegsaday sifo khaldan ee laysugu habar wacday ee laysugu yeedhay si laysugu dulmiyo ee waxa weeyaan sidii jaahiliyadii hore tollaayeedii hore yaa ree hebelaay markii sidaasoo kale loo adeegsaday labadii magac ee alla uu bixiyey ayaa ilaahay sub ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay in sifadaasi jaahila ay tahay oo rasuulku uu yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum ma wixii jaahiliyadii hore isugu yeedhan jirtay ayaad isugu yeedhanaysaan anoo idin dhex joogo rasuulkii ilaahay ah dacuuha fa inahaa mumtina war isaga taga waa wax uraya oon qiima iyo qadar lahayne waxaa halkaa laga qaadanayaa labadii magac ee alla uu bixiyey haddii markii sifo khaldan loo adeegsaday layidhi dacuuha fa inahaa mumtina oo maxaad u malaynaysaa magacaanan ilaah iyo rasuulkiisa midna aan u bixin marka laysugu habar wacdo marka laysugu yeedho marka durbaanada loo tunto marka iyada waxa weeyaan laysku qiimeeye laysku qadariyo maxaad u malaynaysaa magacaan ilaah iyo rasuulkiisa midna aan u bixin waxaa xaqiiqo ah inuu noqonayso dacuuha fa inahaa mumtina isaga taga wax uraya weeyaan oon qiimo lahayn xaqiiqadu sidaas weeyi dacuuha fa inahaa mumtina marka ism kasta ama kuwa axsaabta iyo jamaacaadka ha noqdaan kuwa dacwadda u nisbo sheeganaya ama siyaasadda iyo quraasta ku loolamaya noocay doonaan ha noqdaan yacni asmaada axsaabta iyo ururada iyo jamaacaadka laysugu habar wacdo laysugu yeedho gurmadka iyo gargaarka lagu dalbo een ilaah iyo rasuulkiisa midna aan u bixin kitaab iyo sunno midna aan ku sugnayn yacni yeedhashada laysugu yeedhanayo ee iyada laysugu gargaarayo ee loo tacasubayaa baatil weeyaan ilaahay diintiisa aan ka mid ahayn oo waxa weeyaan xaqa aan ku taagnayn weeyi idan qofka muslimkii wuxuu u tacasubi karaa oo keliya rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam magaca uu u nisbo sheeganayaa waa ismu lislaami waaliimaan manhajka iyo waxa weeyaan dariiqa uu ku socdaa waa dariiqu lkitaabi wasunna intaas ayaa ku filan oo kaafigiisa ah can jaabir ibni cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma qaala inuu yidhi kunnaa fii hazaatin waxa uu yidhi jaabir kunnaa fii hazaatin waxaanu ku sugnayn duulaan ama ghaswo fakasaxa rajulun min almuhaajiriin nin muhaajiriintii ka mid ah ayaa waxa uu xagga dambe ka laagay rajulan min alansaar nin ansaartii ka mid ah fa qaala alansaariyu ansaarigii waxa uu yidhi yaa lalansaar yaa ansaaray ansaar yaa ahay yani ii kaalay oo iisoo gurmada yaa lalansaar ansaaray buu yidhi wuu yeedhay wa qaala almuhaajiriyu muhaajirigiina waxa uu yidhi yaa lalmuhaajiriin muhaajiriiney ii kaalaya fa samica daka rasuulu llah arrintaas ayaa rasuulkii alla maqlay sala allahu calayhi wasalam faqaala markaa waxa uu yidhi maa baalu dacwa aljaahiliya baaqan jaahiliyadee laysugu yeedhanayaa waa maxay qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuulkii allow kasaca rajulu min almuhaajiriina rajulan min alansaar nin muhaajiriya ayaa nin ansaariya laagay faqaala dacuuha fa inahaa mumtina waxa uu rasuulku markaa yidhi sala allahu calayhi wasalam waar isaga taga baaqan iyo habarwacashadan waa wax qarmuun oo uraye isaga taga buu yidhi oon qiimo lahayn rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaa wariyey cismatu dami lmuslim baabkanna waxa uu ka hadlayaa ruuxa muslimka ah dhiiggiisa dhowridda la dhowray ruuxa muslimka la yidhi dhiiggiisu inuu macsuum dhowran oo la ilaaliyo yahay dhiigga muslimiinta ee maanta meel walba ku qubanaya ee daadanaya ee weliba marka la daadiyo lagu magacaabayo lagu sifaynayo jihaad iyo wax la mid ah yacni dhiiggaasi xurmada iyo derajada uu leeyahay ayaa xadiidkani uu tilmaamayaa iyo inaanay iska bannaanayn in la iska daadiyo xaqdarrana lagu daadiyo can cabdillaahi bni mascuud waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu ilaa raallaa kaade qaala inuu yidhi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam laa yaxilu xalaal ma aha oo ma bannaana damu mri'in muslimin ruux muslim ah dhiiggiisu ma bannaana in la daadiyo ruuxa muslimka ahoo yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane wa annii rasuulullah aniguna aan rasuulkii ilaahay ahay ilaa biixdaa halaa saddex arrimood midkood mooyaane inuu la yimaado waxaa rasuulkeenna suuban yidhi sala allahu calayhi wasalam ruux muslim ah oo qiraya ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyaane aniguna aan rasuulkii ilaahay ahay ruux muslim oo muwaxid oo shahaadataynkaa qiraya ma bannaano dhiiggiisa in la daadiyo ilaa saddex sifo midkood inuu sameeyo mooyaane annafsu binnafsi naf naf goysay oo loo goynayo mooyaane iyo wasayibu zaani kii waxa weeyi yacni reerka lahaa ee zinaystay ee isagoo reer leh amase guur xalaala soo maray haddana gogoldhaaf sameeyey iyo walmufaariqu lidiinihi kii diintiisa ka faaruqay ee ridoobay ee isagoo islaam ahaa dabadii waxa weeyaan raadkiisa dib u qaadee gaaloobay almufaari altaariku liljamaaca ee ka tegey waxa weeyaan jamaacadii muslimiinta waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam tilmaamay ruuxa muslimka ee muwaxidkaa dhiiggiisa in la daadiyaa inaanay bannaanayn saddex arrimood midkood inuu la yimaado mooyaane kow annafsu binnafsi oo naf yacni qof mu'mina oo naftiisii xaqdarre aad ku goysay waxaa dee lagugu leeyahay xaq in lagu qisaaso oo laguu dilo in dee awliyaau dam iyo dadkii dhiigga lahaa iska kaa dhaafaan oy ku saamaxaan mooyaane laakiin xaq waxaa lagugu leeyahay in lagu qisaaso waayo dee waxa weeyaan qisaastu waajib weeye walakum fi lqisaasi xayaat ya uli lalbaab noloshaana ku jirta oo kii wax dila haddii la dilaayo dadku way kala haybaysan lahaayeenoo waa la kala waaban lahaayo nina ninka kale si fudud dhiiggiisa kuma daadiyeen laakiin qawaaniinta baatilka ee basharku markay diiday xukm alqisaas ilaan basharka iyo bani aadamku qawaaniinta ay qortaan waa wax aan dadka dani ugu jirin iyo maslaxo marka qawaaniinta aadamuhu maxay dhigayaan sidee qof yacni bani aadama oo nool sidee loo dilaya jeelkaasu weligiiba xabsi daa'im buu ku jirayaa dili maayaan waa qawaaniinta basharka taasina waxay keentay qof walba si fudud inuu qofka kale dhiiggiisa u daadiyo laakiin haddii xukumka shareecadee ilaahay ummadda usoo dejiyey la qaadan lahaa oo ninka nin dila loo qisaasi lahaa isagu ha dhinto laakiin inta kalaa ku noolaanayso nololu tahay siday nolol ugu tahay dee nina nin kale ku dhici maayo dhiiggiisa inuu daadiyo waayo wuxuu garanayaa halka uu marayo isagana dhiiggiisa in la daadinayo taa markuu garanaayo miyay suurtagal tahay si fudud inuu dadka dhiiggooda u bannayso u daadiyo ma suuroobayso waana ta ilaahay ku tilmaamay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab qisaasta nolol bay idinku jirtaa haddaad caqli leedihiin waxaa qofku isweydiin karaa noloshu halkay joogtaa waaba la dilo qoortaa laga jaree inta kalaa ku noolaanaysa inta kalaa ku cibro qaadanaysa asaciidu man wucida bigayri kaa marka tusaale lagu bixiyo nin kale ku dhici maayo ka waxda marka gacanta la jaro nin kale inuu wax qaato ku dhici maayo waayo axkaamta iyo xuduudda shareecada oo la oogo dadka dantooda iyo noloshooda iyo maslaxadoodaa ku jirta in la oogi waayo oo laga tagana waata waxa weeyaan amni darrada iyo khalkhalka iyo dilka iyo boobka iyo dhaca intaba takeenasa weeyi ilaahay sharcigiisoo laysku xukumi waayo markaa naftii naf disha in loo dilaa xaq weeyi oo yacni qofkaa muslimkii hadduu qatli ama dil badheeda ku dhaco qof muumina uu dilo dee waxa xaqaysna in la dilo wasayibu zani kii isagoo reer lahaa ama guur xalaala soo maray iminka yuu qabinba eh haddana zinaysta isagana waxaa xaq loogu leeyahay in dhagax lagu dilo oo xaakimka muslimkii xadkaa uu ku oogo ilaa xuduudda waxa ooga waa dadka xukumka iyo talada haya qudaada hadday iyagu oogi waayaan iyagaa ilaahay ku ciqaabaya laakiin afraadan kale shicibka mujtamaca uma taalo iyagu inay xuduudda gacmahooda ku fushadaan ilaa haddii kale fawdaa dhacaysa nin walba inuu yidhaha anaa xadka oogaya laakiin acmaasha iyo qabashadeeda waa la kala leeyahay markaas qofkii isagoo reer lahaa zinaystay xadka ku waajiba waa in dhagax lagu dilo ka saddexaad ee dhiiggiisa in la daadiyaa uu bannaan yahay waa ninka ridoobay ee acaadana allahu wa iyaakum minha ilaahay naga badbaadiye qofka isagoo iimaanka iyo islaamnimada soo galay oo muslim ahaa haddana dib uga noqdee gaaloobay kaas weeye kaana waxa weeyaan xadkiisu in waxa weeye la dilo weeye waayo nabigu sala allahu alayhi wasalam waxau yihi man badela diinahu faqtuluuh qofka diintiisa dooriya ee islaamnimadii ka noqda dila cidda laakiin amarku ku socday dilaysaa waa xaakimkii iyo qaadigii muslimka ahaa marka waxa uu yidhi rasuulku walmufaariqu lidiinihi altaariku liljamaaca jamaacada loo jeedaa maaha jamaacaadka ama xerooyinka dee islaamka dhexdiisii laga ootay nin walba xisbi ama jamaaco u samaystay taa looma jeedo waayo taasi waa idinka arko ninku maanta jamaacadan u gelaya berrina xisbiga kale berri ururka kale kaa lama yidhaha dee almufaariq liljamaca kumana gaaloobayo qof laakiin waa wax bidcoo baatiloon dee diinta ka mid ahay laakiin tan yani qofka murtadka a la yidhi almufaariqu liljamaaca waxaa loo jeedaa jamaacatu lmuslimiin dadka muslimiinta ee ahlu tawxiidka ee mu'miniinta dhammaantood ee diinta xaqa ah ku taagani waa jamaacatun waaxida dhammaantood ayaa jamaaca la isku yidhaha waa jamaacadii muslimiinta ilain dhinac bay u wada jeedaan oo kitaabkoodu waa mid oo rasuulkoodu waa mid oo qibladoodu waa mid oo diintoodu waa mid marka dhammaan jamaaco keliyay isku yihiin waa jamaacatun waaxida markaa qofka gaaloobaa waa qof jamaacadii muslimiinta baal maray oo cidhif ama koona uga baxay walidaalika qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamu dee laba jamaaca ama laba xisbiyo xisbullah iyo xisbu shaytaan oo ilahay wuxuu yidhi alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun alaa ina xisba shayaani hum lkhaasiruun marka wax alla wixii diinta aan ku salaysnayni ee khilaafsan waa xisbu shayaan wax alla wixii diinta ku toosan ee ahlu xaqigii waa xisbullah marka almufaariqu liljamaaca waa kaa xisbigii ilaahay iskaga baxay maaha axsaabta ay basharku samaysteen taadiya habeen waana la gala waana laga baxaa wax daliiliya asaasay leedahayna ma jirto laakiin almufaariqu liljamaaca waxaa loo jeedaa xisbigii ilaahay qofkii iskaga baxay ee jamaacadii muslimiinta baal maray ee diintiisii ka ridoobay kaasaa loo jeedaa almufaariqu liljamaaca marka waxaa loo jeedaa uun jamaacatu lmuslimiin eh jamaacaadka ay dadku samaysteen looma jeedo taasi waa xerooyin yaryar iyo edeg yaroo xeradii islaamkee weyneyd laga dhex ootay weeyaan taasi oo taa looma jeedo calaa kullin nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay uun saddexdaa sifo midkood in qofkii muslimkaa dhiiggiisa lagu daadin karo can cabdillahi bni mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam laa yaxilu xalaal ma aha damu mri'in muslimin ruux muslim ah dhiiggiisu ma bannaana in la daadiyo ruuxa muslimka ahoo yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane wa annii rasuulullah aniguna rasuulkii ilaahay inaan ahay qiraya yacni ruux muslim ah oo shahaadateynkaa qiraya dhiiggiisa in la daadiyaa ma bannaana ilaa biixdaa halaahin saddex sifo midkood mooyaane yacni saddex arrimood midkood inuu la yimaado mooyaane macnaha saddexdaa waa ku bannaantay dhiiggiisa in lagu daadiyaa annafsu binnafsi waxaad usoo qadartaa ay tuqtalu nnafsu naftii waxaa loo dilayaa binafsi naftii ay goysay naftii naf goysay iyadana waa loo goynayaa dee haddaan la saamixin oo qisaas baa ku waajibtay waasayibu zaani ninkii reerka lahaa ee haddana gogoldhaafka sameeye zinaystayna waa la dilayaa oo rag iyo dumarkuu doona ahaadee qofkii gogoldhaafay ee isagoo reerle zina ku dhacay sharcigu wuxuu ku waajibiyey in la dilo weliba dil laysdilo ka ugu qadhaadha ugu foosha xun oo rajmi ah dhagax in lagu dilo sababtuna waxay tahay waayo sayibu zani walmufaariqu lidiinihi altaariku liljamaacati tuqtalu nafsu naftii waxaa loo dilayaa binafsi naftii naftii naf goysay iyadana waa loo goynayaa wasayibu zani kii reerka lahaa ee isaguna zinada ku dhacay isna waa la dilayaa waalmufaariqu lidiinihi diintiisa kii ka faaruqay ee ridoobay ee islaamka ka baxee gaaloobay attaariku ee ka tegay liljamaaca jamaacadii muslimiintana baalmare isaga tegey ee macnaha jamaacadii muslimiinta ka baxay diintiina ka ridoobay kaasina waa la dilayaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidkaas bukhaari iyo muslim ayaa wariyey wallahu aclam